culimaadudiinkan gaarisa countaya waxay sheegeen inay doonayaan inay dhex galaan qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhex dagaalamaya gudaha magaalada gaarisa iyadoo isku celis tiro fara badan oo kor dhaafay si la toban qofna lagu dhex dilay gudaha magaalada gaarisa haatan ay keentay in hanti fara badan gudaha magaalada gaarisa ay ku khasaarto kadib markii kooxo caraysan oo ka caraysan nin lagu dilay duleedka magaalada gaarisa ay dabdabada u qabadsiiyeen suuqa xoolaha oo ahaa suuqa xoolaha ee barigii bartamaha africa ugu weyn sheekh xasan cabdi came ayaa waxa uu sheegay in siyaasiyiintu ay yihiin kuwa dabada ka soo riixayo qulqulatooyinka halkan ka dhacayo dowladduna ay tahay mid ka gaabisay wuxuuna sheegay in ka culamo ahaan ay qaateen inay dhex galaan qaybaha kala duwan ee duleedka magaalada gaarisa haatan ku dirirayo shacab yaa kala maamulaa bini'aadamka laba shay unbuu ku kala baqaa inuu ilaahay ka baqo oo sidan hadda wacdigii waanadii iyo inuu maamul dawlad ku cabsado soomo labada haddaa midna la haynin wax hagaagi ma laho ninkii ilaahay ka baqaayo wacdiya waanaa lagu wacdin waa sida hadda nii wacdinay ninkii kale oo aan wacdiga fahmaynina gacan dawladeed buu fahmi dawladdaa gacan bir ku qaban soomo saasaa lagu kala cabsan shalay dawladda ee maarka weyn baa la saare waxaa leeyihi shacab shacab ma maamuli karo shacabna iskuma talin karo maalin walba inuu dad meel cidlo isku dilo shacab indhihiina a ka fiirisaan waxbana iina ka qabanin hadday taa ma saxbaa taa sax ma oho dawladda ee maarkaasa aad loogu jeediyo sooma maqashiin calaa kulli xaal go'aankii shalay meeshaa ka soo baxo wuxuu ahaa horta bal marka koowaad dadkan walaalaha ah ee hadda meeshan degan iyo gaaris ku nool meelay joogaanba nabad in loogu baaqo waxa ay culummadani sheegeen in haatan looga baahan yahay dadka muslimiinta ee ku dhaqan geyigan inay isbadbaadiyaan dhiigga ay daadinayaan ay joojiyaan sidaasi waxaa yidhi sheekh xasan cabdigaambi oo ka mid ah culummada golaha sare ee muslimiinta dalkani kenya
war maxaa kaa maqan ilaahay odaynimada adigu ku siiyey war maxaa kaa maqan dhaqaalihii ilaahay adigu kuu dhiibay maad ilaahay caabudna keliya intaa keliya waay ilaahay caabuditaanko ilahay ma ku mahadnaqon war ilaahay aan u toobadkoon aan u toobadkeenno ilaahay aan u toobadkeen qabiil intuu aadaa ninka xaaskiisuu geli labadii bahaod buu geli sidaasuu nabi yidhi iska daaya waa qurane labadaada xaas buu qabiilka geli baah khadiijo iyo baah faadun u gaari waa aduu halkay aabbihii xaasasku qabe yuu qabiilka aadaa sidaa awgeed buu nabigeenna tuuray calayhi salaatu wasalaam waxaan nii sheegaynaa ikhwat aliimaan annaga culammadii baa nahay waan ka dhiidhinnay arrintan raallina kama noqonayno maxaa yeelay dadkaana heben dhaar yaa dilaysaa wiilkaadii baad dilaysaa seedigaa baad dilaysaa abtigaa baad dilaysaa adeerkaa baad dilaysaa qabri baad geynaysaa haddana markaasaa rabtaa inuu ilahay barwaaqo ku sii mulkigan oo dhan buu ilahay kaa qaadi doona maxaad fali doontaa ha ilmaad ogoontaynaysaa haween baad garoob ka dhigaysaa yaah dadka ehelka ah baad isku diraysaa faa'iidada aad ka dhasheen bal fiiri wiigan hadda keliya midii dhacday wakaa gabdhihii maajay amboogada ilmaha ugu gadahayn caanay way guban yihiin dowladda gaarisa county ayaa dhankeedu waxay sheegtay inay dadaallo kala duwan haatan ugu jirto haab walba oo xasilooni ay ugu soo hoyin lahayd dadka ku dhaqan gobolkan oo inta badan ah dad colaado fara badan kala kulmahaya xuduudaha ay la wadaagaan deegaanka isiyeelo gudaha gaarisan ee qulqulatooyin ay ka socdaan beele ehel ah oo wada deganna ay yihiin kuwa haatan ku diriraya cabdinuur oole oo ka tirsan saraakiisha magaalada gaarisa ayaa oo halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay dadkan ay haanayaan kuwa sii wada deganaada loogana baahan yahay in xasilooni iyo nabade ay ku soo wada dabaalaan habeen hore ilaa shalay suuqan dhibaato badan aan ku marnay xagga danray municbalitida toddoba saaca habeen hore meeshaan ka tegey shalayna gaaridan keen hata dhagaxyaa lagu dhuftay dhibaato badanna qabsata meeshan inay waxyaalahaas aan ka baarantoogno oo dhibka aan iska dhaafna unbaa aniga yaan ku sugananadaya haddaan u hadlayaa xagga aan ka hadlaya countiga iyo municipal boardka oo hoos imaana annagoo nahay garissa municipality oo suuqan iyo waxyaalaan ay hoos imaanayin tafadal walaalnimada ha la muujiyo jaahilnimada aan meesha ku hayna suuqan aan iska daayna habeen iyo maalin meel aan ku kala baxayna ma leh qabiil heblow qabiil heblow meel loo kala socdo ma laha awowyaalkan halka joogeen iyo wixii kasii shisheey aabbayaalkan baa joog annagaa joogna ilmehena joogi doonaan meel aan u kala soconno ma laha tafadal walaalnimada aan muujinna meel loo kala socdo maanta ma laha qabiilkan aan ku shaqaysanayna oo qaymaha aan lahayn aan iska daayna danteenna iyo ilmaheenna saan ku dhaqaalaysan lahayn walba ha ka shaqeeya khasaare ba-an ayaa waxa uu soo gaaray isbuucan horaantiisa dad danyar oo ka shaqaysanaya suuqa xoolahee gaarisa halkaasoo dab ay dabada u qabadsiiyeen kooxa isdiidanaa oo midba midka kale u caraysnaa maxamed farax shire v o a garissa